qaar ka tirsan madaxda qaaradda africa ayaa gaaray magaalada addis ababa ee dalkaasi etoobiya halkaas uu berito uu uga furmayo shir madaxeed ay yeelanayaan madaxda africa waa markii ugu horreysay ee addis ababa ay martigelinayso shir madaxeedka africa tan iyo markii dagaalku uu ka bilowday dalkaasi shir madaxeedka midooda africa ayaa waxyaabaha diiradda lagu saari doono waxaa ka mid ah afgembiyadii militari ee qaaradda dhowaan ka dhacay warbixin ay qortay a f b waxaa noo soo koobayaa maxamed cabdixasan
saddex biloodan ka hor dadka ajaanibta ayaa si koox kooxa uga cararayay dalka etoobiya iyaga oo raacaya digniinihii amni ee darnaa ee ka soo baxayey badi safaaradaha reer galbeedka ee sheegayay in fallaagyadu ay caasimadda ku soo dhowdahay taas beddelkeeda toddobaadkan socdaalku dhinaca kale ayuu u jihaysan yahay iyada oo wufuud ka socota afrika ay u duulayaan adisababa si ay uga qayb galaan shir madaxeedka afrika ee dhammaadka toddobaadkan dhacaya arrintan ayaa dowladda etoobiya ay ku sheegtay inay tahay dhirbaxa ku dhacday kuwii yoomulqiyaamaha sii saadaalinayay sida hadalka loo dhigay muddo in yar ka badan sanad dagaalka ka dhacay waqooyiga dalkaas etoobiya ayaa u muuqata inay u heelan tahay inay martigeliso shir madaxeed diiradda lagu saaraya xasarada meelo kale ka dhacaya midowda afrika waxaa u yaala dhowr arrimood oo laga hadlo laga bilaabo afgembiyada dhowaan dhacay isbeddelka cimilada ilaa xanuunka coronavirus waa arrimo muddo dheer soo hor ooli doona ururkan oo ay ku midaysan yihiin shan iyo konton waddan shir madaxeedka oo bilaabanaya maalinta sabtida ee berri ah laba maalmoodna soconaya ayaa sidoo kale waxaa hor yaalla dood ku saabsan waxaa laga yeelaya xiriirka ururku la leeyahay dowladda israa'iil arrintaas oo dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan inay wax kala qaybin doonto israa'iil ayaa doonaysa inay xubin korjoogtaha ka noqota ururka midowda afrika arrimahan adadag ayaa diiradda ka weecin doona etoobiya iyada oo adis ababa oo xarunaha ururka midowda afrika isku muujin doonto waddan adag oo xasiloon shir madaxeedka ayaa imanaya kadib dhowr afgembi oo qaaradda ka dhacay kaasoo ugu dambeeyey kii ka dhacay laba toddobaad ka hor dalka burkina faso habeenkii talaadada madaxweynaha dalka guinea bissaw umaro sisoko imbalo ayaa ka badbaaday weerar hub loo adeegsaday falkaasoo ururka midowda afrika iyo urur goboleedka ecowas ay ku sheegeen inuu ahaa afgembi shan iyo tobanka dal ee hadda ku jira golaha amniga ee ururka midowda afrika ayaa hakiyey xubinnimadii dalalka burkina faso maali guinea iyo suudan la wareegidoodii awoodda ee dastuurka baalmarsanayd hase yeeshee ururka ayaanan hakin xubinnimadii dalka jaad oo golaha militari uu awoodda la wareegay kadib dhimashadii madaxweynihii dalkaasi idris dibi oo bishii abril ee sanadkii hore lagu dilay furin dagaal shir madaxeedkan hogaamiyaasha ayaa waxaa horyaalla inay ka doodaan waxaa keena in afgembi dhaco sida deganaan la-aanta ka dhalata arrimaha argagixisada la xidhiidha iyo carada ka dhalata dib u habeynta dastuurada oo keenaya in hogaamiyaashu ay dhaafaan xilligii xafiiska ay joogi lahaayeen sabtida beriya madaxweynaha south africa siriil ramafosa ayaa lagu wadaa inuu ka warbixiyo jawaabta ay afrika ka bixisay xanuunka covid sagaal iyo toban kadib qiyaastii laba sano markii kiiskii ugu horreeyey lagu arkay dalka masar ilaa bishii hore janawari lix iyo labaatankeedii keliya boqolkiiba koob iyo toban ayaa si buuxda loo tallaalay dadka ay tiradoodu gaadhaysa halka bilyan ee afrika ku nool sida laga soo xigtay xarunta xakamayntii ka hortagga xanuunada ee qaaradda afrika marka arrimahan oo dhan la eego waxaan shaki ku jirin in dagaalka etoobiya uu qayb yar ka heli doono shir madaxeedkan ergada ajaanibta ayaa etoobiya aada uga cadaadinaya xabajoojin iyo in la ballaadhiyo galaankaalka taageerada bini-aadanimo hase yeeshee xukuumadda abiy ayaa iska diiday dhaleecaynta maraykankii awoodaha kale reer galbeedka iyadoo si jees jees ah ugu sheegtay gumaysi cusub boodhar lagu dhejiyey gegida duyuuradahee adis ababa kuwaasoo ay ku qoran yihiin halkudhigyada sida dhibaatooyinka afrika waxay u baahan yihiin xal afrika iyo mustaqbalka qaaradda hooye ee afrika wuu iftiimayaa ayaa ra-iisul wasaare abiy u adeegsan doonaa inuu shirka kaga muujiyo dadaaladiisa ban africanismka
warbixintaasi ay qortay wakaalada wararka ee a f b waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi xasan sandheere